أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka sidaad uga barateenba waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah oo waaqici ah hadduu allah awoodilihii ogolaado waxaanu toddobaadkan kula faguri doonaa qodob xasaasi waxa uu yahay maxaa keenay in maraykanka uu maalmahan si aada u soo hadal qaado xaaladaha soomaaliya iyo weliba duulaanka soconaya qodobkaas ayaynu dhinacyo kala duwan ka eegi doonaa waxaana maanta marti inoo ah oo inagala qaybgeli doona qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaa ka mid ah sheekh abuu muslim sheekh cabdulilaah iyo sheekh jaamac aadam mar kalese dhegaystayaal waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaynan barnaamijka u gudagelin waxaan jeclahay ugu horeyn inaan soo dhoweyno martida istuudiyaha inala joogta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا waxaan ku horeynayaa sheekh abu muslim Ee, sheekhana ee, kolley maraykanka hadalhayntiisa aad ayay ugu badan tahay soomaaliya iyadoo uu qayb ka yahay duulaanka lagu soo qaaday wadanka madaxweynaha wadankaasi donald trump waxa uu sheegay in duulaanka soomaaliya uu sii laba dibaarayo marka ugu horeyn waxaanu jecelnahay inaan wax ka ogaano ee, maraykanka taariikhdiisa Ee, maxaad nooga sheegi kartaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا نحن كفر فرنا يا آيدي الله سبحانه وتعالى ويري الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن الله لنجر أو يا مسلمين تقال بين الذين آمنوا والذين كفروا بين حزب الله وحزب الشيطان بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم inuu loolan u dhexeeyo soo bilowday min ladun aadam ilaa yowm alqiyaamana uu soconaayo horta taas ayaan ku furfurinaya insha allahu intaa kadib mowduucan ballaaran oo mudnaa runtii in wax badan laga qoro wax badan laga yidhaahdo ood nagu soo dhoweysay runtii aad iyo aadaan idinkaga mahadinaya haddaan usoo dhaadhaco maraykanka waxaa la yidhahdaa taariikhdiisa dadkii wax ka qoreeyey taariyahanka ama iyagu ha noqdeen kayrkood ha noqdeene gebigeeda waxay ku dhisan tahay biddami walashillaa dhiig qulqulaya iyo lafo iyo qolfoof dhulka daadsan ayuu ka asaasmay dhulka maraykanka ah waxaa asalkeeda deganaa qolooyin lagu magacaabo calibaysteyn magacaasa loo yaqaanaa marka weerar buu ku qaaday waa dadkii hindida ahaa waa dadkii hindida ahaa ee meesha deganaa weerar buu ku qaaday wuu baabi'iyey iyagana aad bay ula dagaalameen ka bacdi intii soo hartay wuu daroogeeyey daroogooyin iyo barnaamijyo u sameeyey waxaa intaa kaaga daran waxaa soo maray ilaa iyo shan iyo afartan madaxweyne ayaa soo maray maraykanka laba marka laga reebo kulligooda hal qabiilay ka yimaadeen waa dad cunsuriyiin ah oo dimuqraadiyada ay afka ka sheeganayaan waaqac dib marka looga noqdo ay khilaafsan yihiin gebigeedaba marka maraykanku taariikhdiisa waa taariikh madow maxaa markaa caddeyn u ah waxyaabaha caddaynaya waxaa ka mid ah inay iyagu wax ka qoreen waxaa wax ka qoray jaamacadhooda maalan xad- xasuuqu uu caalamka ka geystay inay kor u dhaafayaan in ka badan soddon iyo toddoba dal inuu xasuuq iyo dhac iyo boob uu ka geystay maraykanka iyagaa qoraya arrimahaas ayib inta uu dilay oo uu baabiyeyna labaatan milyan in ka badan inuu laayay oo uu dilay tusaalahiin gaagaaban haddaan ka soo qaadanno wakhtigii yar daraaddii dalka vietnam oo kaleeto ilaa iyo laba milyan ayuu ku dilay maalan dalka jabaan oo kaleeto ilaa iyo afar boqol oo kun ayuu dilay hiroshima iyo nagasaki labadii maarkaysa qumbulidooro uu ku tuurayey maarkaysa uu ku dilay ilaa afar boqol oo kun in ka badan jaamacadan lagu magacaabo eh, brown university laba kun iyo lix iyo tobankii agost markay ahayd waxyaabaha ay qortay waxaa ka mid ah in eh, in ka badan koob iyo soddon kun oo afghanistan inuu afghanistan ku dilay ciraaq oo kaleeto waxyaaba uu ku dilay waxay qoreen boqol iyo lixdan iyo shan kun inuu ku dilay oo weliba ila la'aana dilkii iyo baaba iyo barakicintii iyo baabi'intii ay kusii socoto bakistan oo kaleeto laga soo bilaabo laba kun iyo kowdii labaatan iyo laba kun iyo boqol ayuu ku dilay inta badanna dilkooda meelaha uu ka geysana bakistan waxay ahayd xuduudaha gobolka wasiiristan uu ku dilayay saddex kun iyo saddex boqol ee wuxuu diyaaradihiiba u adeegsaday droniska ayuu ku baabi'iyey haddaan soo qaadano matalan labadan kuuriya oo dagaalku ka dhexay koonfurta kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi isagu wuxuu isxijiyey ama la jiraa kuuriyada koonfureed kuuriyada waqooyi wuxuu ka dilay ay qireen waxyaabaha la qoray laba laba milyan toddoba boqol iyo soddon kun oo ruux inuu ka dilay intaasoo dhan soomaaliya oo kale haddaan kusoo gebagabayno oo hadda mawduucu gaar ahaan uuna khusaynaya dalkayaga iyo ummadayada uuna khusaynaya soomaaliya xilligii unisom wuxuu ka dilay afar kun in ka badan ayuu ka dilay oo weliba dilku uu sii socdo wejiyo kala duwan aad baad umahadsan tahay sidaa taariikhdaasi maraykanka waxay nooga taabatay waxaan siinayaa sheekh cabdulilaah sheekhana marka hore waxaan kuleenahay soo dhowow marka xiga waa tan taariikhda ay ku jirto in maraykanka uu wadan walba isaga duulo soomaaliya haddaan si gaar ugu soo dhaadhacno waxa uu kusoo duulay horaantii sagaashankii wax ma nooga taaban kartaa hadafka dhabta ah ee ka dambeeyey in ciidankaasi maraykanka uu horkacayay ee unisom ay kusoo duulaan wadanka soomaaliya bismillaah horta maraykanku suu walaalkeen u sheegay waa dal ku dhisan cudwaan iyo baadil ku asaasmay wax nabad la yidhaahdo taariikhda maraykanka maalin kama dhicin maalin uusan dagaal uusan ku jirin habeen uusan dagaal ku jirin gabasho uma dhicin waxaa kuugu filan inuu adduunka maanta ku leeyahay sida la sheego laba kun iyo saddexdii marka laba kun iyo saddexdii in la sheegay inuu ku leeyahay lix iyo soddon qaacido oo khaarijka dalka maraykanka ku yaala lix iyo soddon qaacido oo caskariya oo khaarij wilaayadka mutaxada inay jiraan maanta inay kasii bateen way dhici kartaa marka haddaan usoo noqdo su-aasha jawaabteedii waktiga horta uu kusoo beegmay dagaalkaas unisom ama icaadatul amal waxay ku magacaabeen raja soo celinta waxay ku magacaabeen horta wuxuu kusoo beegmay wakti maraykanku uu adduunka keligii inuu ka taliyo ay u muuqatay oo dhinacii kale ka soo horjeeday ee la odhan jiray nimankii waarsa la odhan jiray ee uu madaxa u ahaa itixaadu sovieti ama midowda sovieti ay jabeen oo ay baaba'een sagaashankii sagaashan iyo sideetan iyo sagaalkii ilaa sagaashankii ay ay furfuratay dowladdaas ama ama kiyaankaas u furfuray oo waxay duwalay yurub ahaana ayba ku biireen xagga galbeedkii neegtay u wareegeen ruushkiina uu sii kala baxay dhowr iyo labaatan gobol oo qolaba ay istiqlaal iclaansatay marka wuxuu kusoo beegmay wakti uu isleeyahay adiga adduunkan ka taliya dhinacii kale kaasoo horjeeda idinka dhexeeyey waxaa la yidhahdo waxaa la yidhi xarbul baarida ama dagaalkii qabooba inuu dhammaaday maantana isagu adduunka uu taliyo adduunkana uu ku magacaabay inuu tuulo yar yahay oo dhammaan tuulada yar ay maraykanka waa madax u yihiin thaqaafadeedana thaqaafada maraykanka in la qaato isla markaa wuxuu kusoo beegmay iyada oo mufakiriinta maraykanka ay qoreen markii soviyetkii uu dhacay iyo kudaldiisii ay dhacday inay yidhaahdeen cadowgii guduudna ama cadowgii guduudna waan ka takhallusnay waxaa inoo hadhay cadowgii cagaaraa oo ay u jeedaan islaamka islaamka oo markaa maaragtay ay soo baxaysay raggii saxwada islaamka iyo mujaahidiinta oo markaa ay aada u soo muuqday oo ka soo muuqday saaxadda afghanistan aada uga soo muuqday nimankii loo yaqaano afghaan alcarab oo ka soo muuqday isla markaa soomaaliya wuxuu u soo galay hal waa mid isagoo isa tusaya hadafyada hadafyada qaarna waa sanawi qaarna waa ka asaasiga horta hadafka asaasiga waxaa weeye in diinta lala dagaalamo shareecada laysku xukumin kitaabka laysku dhiqin khilaafa islaamina ay soo noqon wax jihaad la yahdaana aan la maqalin hadafka asaasiga maraykanku dowladaha islamka ula dagaalamo waa inahaas ayuu ka hortegayaa marka waxaa kasoo bilaabmaysa soomaaliya dowladdii way dhacday markasigii ahayd ama dhexe way dhacday waxaa kasoo muuqanayay qabaa'ilkana waa isku jeesan iyagaas cunayay marka waxaa soo baxay quwad kale oo islaamiya oo markaa inay raayadii qaado oo meesha inay wax ka samayso ama wax ka abaabusho soomaaliya ku tala gashay itixaadda islamiya nimankii la odhan jiray ayaa markaa soo baxay soo biriiqday iftiinkooda soo baxay oo markaa isla ayaamaha haddaan qaldanayn dagaalkii bari iyo waxaaba socday berihuu soo geliyo dagaalkii bari iyo ka dhacaya saliid iyo meelahaas ayaaba jiray oo markaa quwaddu quwad soo muuqatay bay ahayd ama koonfurta soomaaliya ha noqoto ama bari wix ka dhacay ha noqoto marka hadafka asaasiga horta wuxuu ahaa quwaddaas laga yaabo geeska afrika inay ka soo baxdo ama qarniga afrika inay ka soo baxdo in halkeeda lagu caburiyo oo la baabi'iyo kitaab laysku dhiqin shareeco laysku xukumin jihaad la maqlin khilaaf wax la yidhahdana aan la rajaysan oo aan lagu fikirin hadafyada kale oo gaagaaban oo iska marxaliga waxaa ka mid ahaa berigii ee dowladdii markaska jirtay nimanka shuuciyada xukumayeen aad bay maraykanku waxay isugu dayeen khayraadka soomaaliya ku jira inay la baxaan oo ay maarad ka faa'iideystaan marka xukuumadaas iyadoo si wadannimo u fakaraysa islaamiyada kama ahayn iyadoo maaragtay si maaragtay wadannimo ama u fakaraysa way u diiday waxaan xusuustaa inay shirkadaha maraykanku iman jireen inay dalka khayraadka la baxaan batroolka soo saaraan macdinta soo saaraan marka iyagoo qaadanaya nisbo weyn dalkana wax yar siinaya matalan boqolkiiba sagaashan boqolkiiba siddeetan iyaguna qaataan boqolkiiba labaatanna in dadka soomaalida la siiyo marka ninkii waagaad kasoorka xukumi jiray waxaan maqlay shirarka shirar ka mid a wuxuu markay arrintaa soo jeediyeen wafdigii soomaalida ayaa ku noqday madaxweynihii wuxuu yidhi hadday ogolaanayaan toddobaatan boqolkiiba annagu inaan qaadano wax lasoo saarayo iyaguna soddon qaadanayaan waa u saxeexaynaa markay ku noqday nimankii wafdiga soomaalida masalayey kii maraykanka wuxuu yidhi maalin baa iman doonta aan isagoo bilaasha qaadan doono maanta boqolkiiba soddon baad ka hadlaysaan iyo boqolkiiba toddobaatan mar aan boqolkiiba hal aan laga qaadan baa iman doonta marka horta khayraadka dhulka ku jirana ugu socdeen oo inay kula baxaan sida maanta maarta gacanta ugu dhigeen inay maarta gacanta ku dhigeen taasna meesha ugu jirtay waxaa kaloo meesha ugu jirtay nimanka kan ee nasaarada ee nagu wareegsan ee quwadda islaamiga soo baxaysa inayn ku noqon maaragtay culays ku keenin oo nimankan maaragta isfidiyaan oo dalka soomaaliyaba uu isu bedelo dal ay u taliyaan etoobiya iyo kenya iyo nimanka nasaarada inagu wareegsan taasna hadaf kaley ahayd hadafka kaloo isna gaaban laga yaaba inay iyagu markaa ku fikerayeen waxay ahayd markay quwadda islaamiga ee soo baxday ka hortagaan inay ka dhisaan wax talis maqaarsaar oo iyagu sida maantaba u suura gashay inay meesha ka dhistaan oo ay danahooda ku fushadaan inahaastaan kusoo koobaya marka aad baad umahadsantahay jazaaka allahu khayran waan kuu soo laabanayaa sheekh cabdulilaah sheekh jaamac aadam isla dullaankaasi unisom ee uu inooga sheekeeyey sheekh cabdulilaah asbaabaha ka dambeeyey maxaad noga sheegi kartaa dagaal ayaa dhacay siday wax u dhaceen iyo natiijooyinkii maxaad nooga taaban kartaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ساكم الله خيرا مركا غوريسا إلهي بن سبحانه وتعالى أم هاد علينا إلهي بما هادسن الحمد لله بعد الحمد لله آه، بعد إذا عدنا يقولون وي مهادسين جزاكم الله خيرا آدي هاد ما سنتين أنت مركا لغا يمادو آه، أخي الكريم آه، رنتي سيدا walaalkeen uu tilmaamay duulaankaasi waxa ay ku magacaabeen maraykanku rajo soo celin waxaanu ahaa runtii abaynu odhan karaa wuxuu ahaa booraan yani afkii laga qafilay qabarna hooseeyo oo yani waxa weeyaan dusha yani waxa weeyaan waxay sheeganayeen rajo soo celi hoostana yani waxa weeyaan makrigooda iyo kaydkooda ayaa u qarsoonaa waxaan markaa aan odhan karnaa horta nimankaasi waxay ahayd natiijadii dagaalkaas iyo duulaankaasi horta waa natiijo macluum ah oo ay garanayaan alqaasi wadaani mid dheer iyo mid dhowiba waa natiijo yani waxay ku soo idlaatay ku soo gabagabowday waa uu la socdaa natiijadaasi waxa ay ku soo dhammaatay iyo qadrasada iyo islaweynida iyo foohaadaasi waxay ku soo dhammaatay guuldarro dhabarka loo saaro maraykanka oo ay bikhufay xunayn ay la laabtaan guuldarradii xunayn ka dhacday oo kale ee gaalada ku gaadhay oo kale waa mamaa lasoo qaato marka cidi jabto cid kasoo jabto waxa loo soo qaataa waxay la laabatay bikhufay xunayn guuldarradii xunayn ayay horta la laabteen iyagoo khaa'ibiina oo waxa weeyaan madxuuriina oo mahsuumiina ayay laabteen oo waad ogtihiin guuldarradaasaa dhabarka loo saaray ilaahay subxaana wa tacaala shacbiga muslimka ah ee abiga ah xagga dagaalkana gobku ah ayaa waxa weeye u babac dhigay iyadoo waxa weye weliba ay hogaaminayso fio ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay oo aad u qiimo badnaa oo ragga qaar ay magacyo kula baxeen sida ninkii waxa weeye la odhan jiray ninkii la cabdillah axmed saloo kale oo qaahiru lamerikaan yacni laqabkaa qaatay oo weliba loo baahan yahay maanta waxa weeyaan in fara badan waxa weeyaan in raggii waxa weeyaan shucladaa runtii waxaweyn horinaayey ee fatiilkaa dabada hayay in yani waxaweyn aada looga dhanagsanaado taarikhdooda oo lala socdo raggaasi waxaweye iyo raggiisii waxaweyn fi'ayar baa waxa weeyaan runtii waxa weeyaan fatiilkaa waxa weeye qarxinaysay jamaahiirta iyo ummadduna waxay ahayd runtii waxa weeyaan cubuwadii weyneyd bay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeye cid kasta oo waxaweyn gacan ku lahayd waxay markaa ay noqotay in markaa waxa weeye ciidankoodii runtii waxa weeyaan caalamka ay ka dhaadhiciyeen inay yihiin magacyada waaweyn loo bixiyey ee waxa weeye rangerska u bixiyeen iyo kabaadasi dadka yani nimanka seeraha u booda oo ay caalamka ka dhaadhiciyeen aanay xabaddu karin in yani waxa weeyaan ay noqdeen kuwo inta la laayo in yani waxa laamiyada lagu jiido oo dumarkii carruurta waxa weeyaan ku boori kaasaan oo waxa weeyaan sidii duduma waxareed sidii waxaruhu dudumada say ugu ururaan oo kale in loogu soo ururo oo laamyada lagu jiidjiido oo waxa weeyaan dayaaraadkoodii iyo helikobteriskoodii iyo diyaaradoodii qaaliga ahaa yacni marka lasoo ururiyo naf iyo maalba inay guuldarro ay kala noqdeen oo guuldarro ay ka qaadeen dagaalkaasina oo runtii waxa weeyaan sida aad la wada socotaan ku noqday iyaga maahmaah iyo halxidhaale la furi kari waayey oo natiijadiisuna waxay ku soo dhammaatay fashal iyo guuldaro iyo rajabeel raja soo celin bale laakiin rajabeel ayay kusoo dhammaatay wuxuuna sababay oo dagaalka iyo hasiimadii iyo natiijo xumadii ka dhalatay waxa ay sababtay sida la wada socotaan oo ay sababtay godabtiisii iyo aanadiisu inay hadhi weydo oo ilaa iyo maanta ay hadhi weydo oo waxa weeyaan oo maraykanku waxa weeyaan uu sabri waayaan oo laga soo bilaabo waa shan iyo labaatan sano aan u malaynayaa saddex saashi marka laga soo bilaabo ilaa yoomina haada shan iyo labaatankaa sano in waxa weeyaan baxran wa baran wa jawan inuu dagaalamaayo oo marnaba inaanu qoobkay naga qaadin oo godobtaasi marka hasiimada iyo guuldarada ayaa dhabarka loo saaray ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa uu ku dileeyey jasaaka allahu khayran aad baad umahadsan tahay halkaas maxaad raacinaysaa sheekh abuu muslim si fiican unisomta haddaan wax ku daro runtii waxay ahayd mujtamaca muslimka soomaaliyeed ee geeskan afrika ilaahay uu dhigay keligii lama uusan dagaalamin kulligood lama idaan koox yar baa la dagaalantay koox yar ayaa la dagaalantay iyadoo ay weliba maraykanku uu watay soddon dowladood oo kuwo si toos u dagaalamaya kuwo si dadban u dagaalamaya kuwo taakulaynta bixinaya laakiin nataa'ijta cajiibka ee meesha ka dhalatay waxay ahayd in soomaalidu caalamku ay baratay in iyo dacfiga maraykanku wuu faanayay vietnam baa waxaan ka qabanay kanaan ka qabanay wuu boolocftaynayay marka waxaa soo baxday hashaashada iyo dacfiga iyo tabardarida maraykanku iyo markuu soo gelay weliba wuxuu lahaa sidii raha oo kale aan u boodaynaa cirkaa dayaaradda maraysa waxay arkaysaa dhulka hoostiisa qoriga ku jira noociisa ay arkaysaa waxaasaa lagu hayay dadka cabsi weyn baa lagu abuurayay laakiin dacfigeeday bay muujisay waa tii ma arkaysaa ranjasmrotia rayidkii baa raamsaday waa tii ma arkaysaa loogu shirbayey shacabkii muslimka ee soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku sugnaa marka waxaa la dagaalamay tiro yar jinsiga soomaaliga ahna runtii waxay u ahayd mid soo muujisay bannaanka soo dhigtay gaar ahaan mujaahidiintu dowr weyn bay ku lahaayeen tawjiihinta bulshada wahakada xataa xilligaasi waxay isku dayeen qolooyin oo murjiada murjiada mucaasirka soomaaliyeed masaladaas waa masale muhiima xilligaas waxay isku dayeen in ay jihaadka lagula dagaalamayay maraykanka inay ishkaal geliyaan markaas waxay yidhahdeen waxaad ka garab dagaalamaysaan caydiid iyo hebelaad ka garab dagaalamaysaan raayadiinu raayo saafi ma aha waxyaabahay faafiyeen bay ka mid ahayd raggii mujaahidiinta xilligaa noolaa rag badan baa akhira jira maanta oo aadan cayroba ka mid ah oo waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo sheekh cumar dheera ka mid ah ragna alxamdulilaahi xayun yursaq oo weliba jihaadkii kama aysan zuulin inay dagaalamayaan ishkaalkaa marka la geliyey qaar ka mid ah way soo baxeen sheekhii caalimka ahaa muftiga soomaaliya sharif cabdinuur bay waxay ugu yimaadeen kuliyadda lafoole taariikhda way xusaysaa sheekhii bay arrintii u sheegeen markaas wuxuu yidhi isku hadaf ma tihiina hadafkiina waa fog yahay qaasi mushtarag ah wadadii dad safaroo wadadii ku kulmay oo kale ka dhigan tihiina ka yimid dalka muxuu yahay soo gaal maaha oo weliba kufaar asli soo maaha dalka imaan dalka muslimka soo maaha la dagaalam yidhi ilaahay subxaana wataala ugu dhawa waqaatiluuhum markaasuu guubaabiyey markaasay dagaalkii meesha kasii wadeen marka waxay ahayd xilligaas dagaalka nataa'ij mujtamacii muslimkaa kacay geed korkiisa ayaa ma arkaysaa lagu tuurayay sheega dayaaradii lagu soo ridayay helikobtaradii magaalada usoo dhawaaday oo booloxoftaynayay baasuukii lagaga soo ridayay taangiyadoodii magaalada lagu gubay magaaladii baa meydadkooda lagu jiiday taariikh waxay gashay maraykanka wuxuu sheegtay sideed iyo toban ruux baa meesha nooga dhigay bal inay adcaaf adcaaf ay ka badan tahay oo uu qarinayo ayaa muuqata waa ku dharkiisiba hebel waxaa la yidhahdaa meeshaasi dharka ka dhacay camaamadiiba ka dhacday baa la yidhahdaa dharka ka dhacay meeshaasi marka wax uu hore u reebtay soomaali runtii lama arkayo waa uu alxamdulilah aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa sheekh cabdulilaah shaqana maraykanka oo horey ula soo diriiray dowlado gaalo ah xasuuqna ee kasoo geystay wadamo dhowr ah sida vietnam iyo jabaan iyo sida taariikhdaba uu inoogu sheegay sheekh abuu muslim waxaan ognahay inuu ku duulay wadamo islaam ah sida afghanistan iyo qaar ka mida wadamada khaliijka su-aashu waxay tahay marka muxuu ku salaysnaa duulaankaas
waxaamid waxaad ujeedaa duulaankii lagu soo qaaday alimaara alislaamiya fi afghanistan horta saan la soconno maraykanku bilowgiisii hore dagaalkii lala galay nimankii sofiyetka la odhan jiray iyo kudladoodii warso lala galay wuxuu ahaa daraf buu ka ahaa isaga dantiisu marka ujeedadu ka lahaa waa la isku danaysanayay mujaahidiintuna waxay ahayd manfad iyo meel ay ku nafisaan ay ku tababartaan oo jihaadkii oo maalintaas caalamka islaamka aad daciif u ahaayo aan aad u muuqan meelay kusoo baxdo arrintaasu oo meelay maaragtay xuduudooda ku dhisaan inay helaan isagana waxay ahayd inuu cadowgiisa cadowgiisa ka horgeeyo oo nimankan muslimiintaan halkaa ku dhammeeyo soofitkan lagu baabi'iyo isagu marka uu saaxada u saaro markii hore halkaas taagnaa markii sagaashanaadkii ama sanadkii sagaashankii soofiyetkii uu baabay oo meel uu ku hubsaday isla markiiba wuxuu u soo jeestay nimankii afqaan alcarab la odhan jiray ee saaxada ku jiray bakistan iyo afghanistan ama dalka khorasaan meesha loo yaqaano inuu yidhaahdo awaamar bixiyo oo cumalaadiisi meesha ka talinaysay ama nawaas shariif ninkii la odhan jiray oo wasaare ha noqdo ama naagtii gabadheeda ka horreyso banaaziir buuta la odhan jiray inuu amar siiyo yidhaahdo kuma arki karo bakistan kuma arki karo nin muhaajira nimaan afqaani iyo bakistaani ahayn oo dagaal u yimi kuma arki karo marka waxaa dhacday dadkii mujaahidiinta mudaafaadkoodii iyo meelahay kusoo degi jireen iyo meelahay in loo fadhiisto oo mukhaabaraadkii shalay u sahlayey amirimaha mukhaabaraadkii bakistaanta shalay u sahlayey siday soofka wala dagaalamaan oo u yaqaanana arrintana aad ula socda nin kasta yaqaana iyo meeshu ka dagaalamay iyo gurigu kusoo degay iyo midaafada uu kusoo degay iyo meesha laga maamulo inay olole iyo xamlaad qaadaan ay markaa raggii qabtaan ay markaa u kala baxdo maxaa la yidhahdaa raggii meesha ka dagaalamay saddex gurub u kala baxaan inta been loo sheego layidhi soo noqda dalkiina lagu soo dhawaynayaa jihaadkii afghanistan waa dhammaaday markaa dalalkii ku noqday markay tageenna xabsiga loo wada taxaabay iyo wax maraykanka ingiriisku nimanka la yidhaahdaa iyo yurub ay u bixiyeen wax la yidhahdo lujuu siyaasi haddii mar marka laydinka saarayo maaragtay bakistan iyo afghanistan laydinka saarayo dalalkiinina aad madluub ku tihinoo gawrac iyo xadhig idinka horreeyo annagaaba idin dejinayna meelaad ku noolaataan wax loo yaqaanaa malaadaat alaamina annaga idin siinayna ragna halkaasay ay qaateen khiyaarkaasay qaateen raggii inta kalena waxay naqeen ragga buuraha galay ee isu diyaariyey dagaalka soo socda ee maraykan lala geli doonay noqdeen saddexdaas rag u kala baxeen markii dambena waa tii nimankii la odhan jiray taalibaan ay soo baxeen nimanka taalibaan way soo baxeen waata cilaansaneed inay shareeca islaamiya ku xukumayaan meesha ama gobolka ama imaarada ay ku xukumayaan marka maraykanku isagoo awalba aad uga cabsanayey oo raggaa meesha ku tababartay ee ku dhalay ee ka guursaday ee degey saaxadaa degey inay khatar mustaqbalkiisa ku noqon doonaan oo markii hore awaartaa bixiyey nimankaa in laga waayo meesha ayaa haddana waxaa kusoo baxay niman cilaansanaya inay shareecada isku xukumi doonaan oo ay niman islaamina yihiin oo maaragtay ay wax kale ay bari ka yihiin oo kitaabka maaragtay taxaakumkooda iyo noqonayo meeshay u noqonaya ay kitaabka tahay taa markuu maqlana dagaalka waa sii dardar buu sii geliyey markii dambena markii wadaadkii usama bin laden taqabal lahu shahaadata markii uu suudaan ka soo noqday markii hore waatii suudaan u cararay sacuudiga ay ka qaadeen maxaa layidhahdaa jinsiyadiisa ka qaadeen isagoo nin sacuudi ay yidhahdeen sacuudi ma tihid waatuu ula nafsi ula baxsaday oo aaday suudaan aaday lixii sagaashanaadkii shan iyo sagaashankii meelahaas markii dambena kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii waatii maraykanku mar kale ay daqad saareen nimankii suudaanta ayaa ninka soo qabta waatuu mar labaad طالبان markay xukunkoodu maartay uu istiqraar sameeyay Afghanistan wakii ku laaftay waxay soo dhaweeyeen markaana sheekada wuxuu ka bilaabay Usama bin Laden in loo soo dhiibo dariico kale noqotay ama sabab kale oo Afghanistan ku daandaansaday noqotay taasna waa tay uu ka waayay xagga Imaarada Islaamiga uu ka waayay Umul Umar waa tuu arintaas ka soo taagay oo yiri qof muslim ah inaan diinteeda kama helayo nin muslim inaan gaal u dhiibo wax kale ma haysan waa tuu yidhi waa xitaa sacuudiga ay wufuud soo direeyeen oo rag madaxa iyo rag culamaa intay soo direen ay qandahaar yimaadeen ay yidhaahdeen wax alla waxaad doontid mulla cumar wax alla waxaad doontid waa lagu siinayaa waa lagu ixtiraafaya safaradaan furanaynaa laakiin wiilkan noo soo dhiib waa tuu aad u xanaaqay oo uu yidhi annagu maraykan dagaal baa iskula jirray idinkii usaama maxaa dagaalka idinka dhex yarto waa maxay muslim niman muslim miyada ahayn ninkana muslim miyuusan ahayn waatay diyaaradooda halka qaateen iyagoo xanaaqsan marka ayaa maraykankuna dagaalkiisa sii cilaansaday marka haddaan soo usoo noqo jawaabtii hadaafta afghanistan ama imaara islaamiya loogu soo duulay hadafna waa hadaf muuqda sidii kii soomaaliya oo kale icaadatu alamal dadkaanu cunto siinanaa cagabarar baa jiro dadkaanu u gurmananaa khayr baan wadnaa kii oo kale ayaa ahayd waxay ahayd wiilka usaame la yidhaahdo oo laga yaabo inuu ku noqdo khatar amniga wilaayadka mutaxida ameerikiya ayaan rabnaa haddii lasoo dhiibo annagii afghanistan wax dhiba nagama dhexayso taasuna hadday dhici lahayd may dhacdeena dagaalka halkun bay kasii wadi lahaayeen haddii maalinta raggaas ay ka fikireen sida xikmadda loo fikireen ay dhiibi lahaayeenna waaba kasii dari lahayd arrintu marka hadafka muuqda wuxuu ahaa wiilkaa noo soo dhiiba rag walaalaana ciraaqna maxay uga duwaneed duulaanka ay ku qaadeen afghanistan intaana ka bixin afghanistan hadafka ra'iisiga wuxuu ahaa shareecada ama meesha imaarada kasoo baxday cilaansatay imaara islaamiya in la baabiyo la caburiyo ilan afartii had waa taagan yihiin inaan khilaafo la arag inaan kitaab la isku xukumin inaan jihaad wax laga hadlin taas taas baa sababta ra'iisigkaas waa afghanistan lagu soo duulay ciraaq hadafku wuu ka duwanaa xoogaa oo waxaad moodaa markaa islaamiyiin muuqda ciraaq kama muuqanayn laakiin nin sadaam xuseen la yidhaahdo oo baxsi ahaa asligiisii ee nin laa diini ah laakiin curuba wax la yidhaahdo ay u tahay isaga sanamkiisa ama macbuudkiisa u yahay wax la yidhahdo curuba curuba maxaa loola jeeda curuba waxaa loo jeeda carabnimo carabtu inay yihiin dad ka fiican ummadaha inta kale iyagu inay taliyaan ay tahay wax kalena ayan jirin afar cadowbuna xasbigaas uu leeyahay bay yidhaahdaan adabiyaadkooda markay qorayaan arajciya diiniya diinta waa in lala dagaalamo haddaan bacsiinnahay iyo incizaaliya qoomiya wax la yidhaahdo oo in la yidhahdo masalan lubnaan iyo suuri carab baa bannahay maxaa ina kala qoqobaya carab oo dhan waa in hal dowlad noqoto oo bacsi ay u taliyo iyo waxay yidhahdaan alqabaliya way la dagaalamaan iyo sahyuuniya waxay ku magacaabanoo yuhuudda ay ujeedaan nimanka afartaa cadow buu leeyahay afartaas darteed baa inuu la dagaalamaa loo asaasay bay leeyihiin marka ninkaas saddam la yidhahdo oo dalka ciraaq oo dal runtii muslimiinta dalka xoogelana maalintaa ka talinayey dalkana aada u dhisay xagga hubka xagga maaragtay dhinac kasta dhaqaalaha dalka meel gaadhsiiyey ninkaa asaga waxay rabeen inay u maalaan baatroolkiisa u qaataan siday u maalaan kuwan kale khaliijka isaga tashadaan sacuudiga iyo kuwayt iyo imaaraad iyo wax loo yaqaan qatar iyo waxaa iyagaa iska leh waxa meesha khayraadka ku iyagaa iska leh wax shacabka meesha ku nool leeyahay maaha saddam waxay rabeen sidoo kale isna inuu khayraadka ciraaq gacanta u geliyo uu noqdo nin iyaga mawaali ah ama iyaga raacsan noqdo arrintaa wuu diiday arrintaa wuu diiday shacaaraadkan uu leeyahay sahyuuniya iigu jirta hadaafteeda in la dagaalama yuhuud baan la dagaalamayana dhinac bay ka dhibaysay marka iyaga waxay ahayd arrintay usoo galeen meesha waxay ahayd quwaddaas ciraaq ee dhinac kasta ka dhisan xag dhaqaale iyo xag hub iyo xag fikrad iyo xag cilmiyo rag cilmile meesha joogaan maalin uun bay khatar ku noqon doontaa maxaa la yidhahdaa israa'iile halkeeda ha lagu baabi'iyo marka hadalka la iclaansanaa wuxuu ahaa aslixatu damaar shaamil saddam xuseen wuxuu haystaa aslixad khatara oo adduunka baabi'inaysa waa in la gubo saddam markuu isdhiibay aslaxadii la gubay waxaa la firiqa taftiish ama nimankii baaray hubka soo galeen oo wax kasta meel lagu hubsaday marka ayuu dagaalku soo qaaday sababta mucalankana waxay ahayd ciraaq baa hub khatar haysataan caalamka qabanaynaa hadafka qarsoona wuxuu ahaa in israa'iil la badbaadiyo oo waxaad garanaysaa wixii loo yaqaanay xarbu alkhaliij aluula athaaniya xarbu alkhaliij athaaniya loo yaqaanay kuweyt markuu ku duulay saddam ee lagu soo duulay isaguna wuxuu garaacay israa'iil ayuu intaas saaro ku tuuray oo sawaariikhda baqaad laga rido waatay dalabiib iyo ku dhacaysay marka arrintaas arrin aad igu gubtay maraykanka ku ahayd taas ayaa la rabay quwadda ciraaq meesha in laga saaro tiba ilaa maantana lagu wadaa aad baad umahadsan tahay sheekhana jazaaka allahu khayran sheekh jaamac duulanadaasi maraykanka uu ku qaaday afghanistan iyo ciraaq maxaad nooga sheegi kartaa maraykanka waa tii uu isaga baxay inkastoo duqaymo uu hadda waqtiyada qaar ka geysto haddana ciidamadiisu way ka carareen marka bal sida arrintaas ay ku dhacday iyo habkii loola dagaalamay waxay nooga tahay jasaak allah khayr runtii qaabka loola dagaalamay iyo cidda la dagaalantay ee runtii haddaynu yar iftiiminno aadna waa looga dheragsan yahay ee waa tii walaalka usaama raxmatullaahi calayhi waxaa uu soo diray horta meesha la yidhaahdo afghanistan rag buu usoo diray kooban ayuu usoo diray oo uu horseed ka yahay ama uu amiir ka yahay abuu musxab asaqaawi taqabalahu allah waa iskanahu fasiixa jannaati ayuu soo diray markaasaa weliba waxa weeyaan kelmad iyo hadal uu soo raaciyey oo uu yidhi waxaanu ciraaq u diray shabaab yaxmiluuna anfusahum akfaanahum biakufihim waxaanu ciraaq u diray shabaab iyo dhallinyaro naft kafantoodii ku wata jalaqlida ku wata oo kafkooda iyo gacantooda midig ku wata ayaanu u diray buu yidhi raggaasi markaa abu musxab asarqaawi iyo raggiisu ninkaasi runtii waxa weeyaan halgan badan buu galay oo sheekhaas abu muscab sarqaawi halgan aad iyo aad u badan ayaa uu galay dagaalada yacni waxa weeyaan maraykanka qabsaday waa dagaaladii ugu daraa ee ugu xumaa dagaalada afghanistan iyo ciraaq ku qabsaday oo waxa weeyaan dadka uu la dagaalamayaana waa ficadaasi mu'minadda ah ee mujaahidadda ah ayaa waxa weeyaan uu la dagaalamayaa ee dowladana la dagaalami maayaan ummad isu bahaysatay oo waxaweyaan ka hortima muwaajaysana ma jirto marka waxa weeye dhibaatadii meesha ku qabsatay ee maraykanka waxweyan ku qabsatay nin baa wuxuu yidhi wixii ka qabsaday cabsiyelagii walle caddan baanu baayicin waxa weeye adduunkoodii iyo ciidankoodii iyo waxa waa idinka ogo waxa weeyaan inay ku iflaaseen oo waxa weyan madaxay ciidda ka ceshanayaan waana markii dambena aakhirkii dabeetana waxa weeyaan waa kuwii iskaga cararay ee meeshii waxa weeye baneeyey ee ka cararay ilaa iyo haddana waxa weeyaan waa kuwa waxa weeyaan inay mooyaan ciidan yacni luga oo dhulka ay keenaan waqtigaasaa runtii ugu dambeeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau leeyahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasra uma yuqlabuun tii baana heshay aayadda suura aayaddaasi ayaa ku dhowowday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay tafsiirka aayadda waa la wada garanayaa kuwa gaaloobay xoolahooday bixinayaan maxay u bixinayaan liyasuduu can sabiili illah inay jidka ila sortaagaan fasayunfiquunaha way bixin doonaan uma takuunu calayhim xasra dabadeetana murugay ku noqon doontaa uma yuqlabuun waa laga libaysanaya waa laga gacan saraynaya waa laga waa laga guulaysanayaa waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun kuwa gaaloobayna jahannama lagu soo xashin doonaa taasina waxa weeyaan waa ay u dambaysaa waxaa helay oo waxa weeyaan ku dhacay ilaahay subxaana wa tacaala waxau leeyahy walanudiiqannahu min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun ma soo noqonayaan laakiin waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala cadaab buu ku dhadhna siiyey ciqaab buu ku dhadhna siiyey waxaanay hore u arag dibna insha allahu tacala waxaan dib inay u arki doonaan mooyaane oo biidni illaahi ay kala kulmi doonaan yani dadka muslimiinta ee maanta waxa weeyaan soo yani baraarugay ay kala kulmi doonaan wuxuu imlaaqa hurdada ka kacay kala kulmi doonaan mooyaane hore umay soo arag waxa meeshaa ka qabsaday laakiin dee maxay kuugu taallaa gaala jabkeeda way qarsanaysaa gaala jabkeeda way qarsataa jabkooda way qarsanayaan laakiin adduunka waxa ku dhacay milyaaraad trilyanis bay ku ayay ku waayeen nafta ay ku waayeenna waxa weeye waa idinka garanay ciidankoodii wuxuu noqday wax dhintay oo baktiyey iyo wax waxa weeyaan dhaawacmay oo wax weeyaan meesha ka baxay oo garaabis noqday iyo waxay noqdeen wax dawakhay oo wax weeyaan bilowta la waashay ayay waxaan u qaybsameen oo naafo noqday ayay u qaybsameen marka ilaahay subxaana wa tacaala dulliga iyo ihaanada ayaa uu waxa weeyaan ka qabsaday ciraaq iyo afghanistanba aad baad umahadsan tahay waxaan u baaqayaa sheekh abu muslim sheekhana markaan si gaar ugu soo laabanno soomaaliya markii uu ku jabay duulaankii aad ka sheekayseen ee unisom laga soo bilaabay xilligaas ilaa iyo maanta maraykanku wuxuu faragelin ku hayaa wadanka soomaaliya oo ay ugu dambayso dagaal foolka fool ah inuu ka gelayo wadanka marka waxma nooga sheegi kartaa maraaxisha ay soo martay faragelintan bismi illahi raxmaan raxiim faragelintu maraykanka uu ku hayay dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxay moodaan dadku goor dhow inay soo bilaabatay laakiin taariikhdeeda way fog tahay intaan dowladdii siyaad bare la samaynin ka hor xilligii isticmaalka waa tan biis korbiska kuwa la yidhahda uu keenay hay-ada ayaa yimid dalka barnaamijyo noocaasaa jiray saas ma aysan u buurnayn hase yeeshee faragelinta ugu khatarsan waxay soo bilaabatay ilaa matala dalka markuu yimid dowladdiibu wuxuu iska dhigaya inuu gacan siinayo xilligii siyaad barre wuxuu sameeyey jidad badan ayuu ka sameeyey ma arkaysaa la bixinayo jidadkii uu bixiyey jidad american baa la yidhahdaa ilaana waa la yaqaanaa wuxuu la yimid ma arkaysa qalab badan buu la yimid oo uu la baxaayo geedo badanaan dalka yaalay uu guranaayo meelo badan oo uu sun ku beeraayo ceelal ma arkaysa dalka gudihiisa baaritaan uu ku samaynaayo intaas waxay ku samaynayaan wax la yidhahda sahan laba tusaale haddaan usoo qaadanno ceelashii ay baareen oo ay wax ka ogaadeen maalan ceelkii koowaad oo kaleeto ay ka heleen gobolka gedi keliya haddaan ka hadlo meesha la yidhaahdo shabeel duulaa oo u dhexaysa ilaa iyo hambaale maarka hoosteeda ku taala ceelkii koowaad bay ka heleen booyaday dhigeen qalabkiibay rakibeen iyagoo raba inay gurtaan siyaad barra ka hor helay kadibna waa ka joojiyey waatay percentage ku heshiin waayeen walaalku hadduu inoo sheegayo ceelkii labaad oo ugu khatarsanaa ceel aad iyo aad u weyn buu ahaa meesha la yidhaahdo qayb shabeel meesha la yidhaahdo ceelkaasi say u samaynayeen oo jidada u bixinayeen barkiibay waxay ka dhigeen garoon weyn bay ka sameeyeen labaatan iyo lix wado garoonkaasu soo gelayo labaatan iyo lixdaas wado kabacdi waxay ka warrameen in labaatan iyo lix ilood ay tahay oo shidaal kusoo qulqulayo weli waxay dhaheen ceelkaas haddii la bujiyo shidaalka ku jiro waa laga soo saaraya la yidhaahdo ceelasha khaliijkao dhan halkan ay usoo qulqulayaan kadibna siyaad barre ay isku fahmi waayeen hadalladay yidhaahdeen xilligaa ninkii maraykanka watay hay-addaas waxa qodaysay hadalku yidhi waxaa ka mid a dalka maanta wax haysta nin geel jira ayaa dalka haysta uu yidhi dad maleh wuxuu ka wadaa dad annaga nala shaqaynaya maslaxadeena nala fulinaya maleh waxaan ballan ku qaadnay buu yidhi shanle hal shanle oo shidaal ah khaliijka laga keenay inay ku dagaalamaan ma arkaysaa mujtamaca soomaaliyeed waa hanjabaad weeye waa tan haddana walaalku inoo sheegayo hanjabaad kale oo ah anaa la wareegi doona xilligaasi horta soo bilaabatay faragelinta kadib way soo socotay dumintii la dumin lahaa dowladdii siyaad barre ilaan dowladda siyaad barre waxa weeyaan dowlad ay masaalixdooda ka arki waayeen sidii tii ciraaq ka dhisnay sadaam oo kale maslaxadoodii bay ka arki waayeen marka way duminayaan dee islaamiyiinta waxba ugama sokayso siyaad barre marka ay ka arki waayeen waxay sameeyeen mucaarad bay ku sameeyeen etoobiya gudaheeda ay kusoo sameeyeen cabdullaahi yuusuf iyo kooxihii ka horeeyey kabacdi waxaa loo soo adeegsaday in lagu dumiyo soomaaliya waa tii loo soo adeegsaday maxay sameeyeen dowladdii etoobiya markay duntay bakeeri kama fakan hal qori aaka ama fakan kulligeed waa la wada badbaadiyey baynamaa dhinaca ka marka la fiiriyo soomaaliya dowladdeedii markii la dumiyey shay lama dhaafin wuxuu dhan waa la ballanqaystay beled iyo baadiye magaalo iyo tuulo intoo dhanba taasi waxay ka imaanaysaa qorshaha la waday maraykanka burburkii iyagaa sabab u ahaa uma burburkii kadib hay-addaasay sameeyeen oo cabdiqaadir yaxya uu wakiil u yahay oo uuna musaacid amse gacanyar u yahay xasan sheekh howlaha ay qabatay ugu waaweyn iyadoo maka- maraykanka wakiilka waxaa ka mid ah inay la dagaalanto waxgaradka iyo maskaxda bulshadan dhan generaaladii baa la dilayey ganacsadii baa la dilayey iyadoo lagu gabanayo qabaa'il dagaal qabiil baa socda qabiil baa qabiil raadsanaya laakiin ninkii ganacsada ahaa ninkii aqoon-yahanka ahaa nin kastoo ma arkaysaa een, ummaddan wax u taraya culimadeeda qaar ka mid a in la ugwarsado in diyaarado lagu qaado barnaamij noocaas magac fiican baa la siiyey hay-adda een, cilmi baarista magac noocaasaa la yidhi waxaa kaloo ka mid ahayd in bulshada dhexdeeda lagu dhex faafiyo fisqiga iyo akh- ardaalnimada iyo akhlaaq xumada in lagu dhex faafiyo waxaa ka mid ahayd hay-adihii kala yimid oy isgarabsanayeen in dalka dhexdiisa la keeno daro- ee, khamrada khamrada saddex nooc bay ahayd qayb waxa laga keenay etoobiya qayb hay-adaha si toosa dibadaha ugala imanayay gooba hay-adaha laga helay tan ugu qaalisan bay ahayd qaybna dalka gudihiisa lagu samayn jiray oo calaq baa la dhihi jiray gudaha waxaa kaloo ay sameeyeen daroogooyinka ayaa la beeri jiray si ummadan loo bahdilay si loo daroogeeyo arrimahaas oo dhan ayaa ka mid ahaa waxaa kadib haddana ay ay sii marshay weli wuu wadaa maraykanku faragelintii wuxuu had kadib wuxuu usii adeegsaday inuuba een, dhiso hogaami kooxeedyo gaar ah oo ka xushay sagaalkii eh, hogaamiye oo ma arkaysa la- loo- loogu magacdaray ururka la dagaalanka argagixisada oo ay mujaahidiintu ku magacaabeen tiscatu rahatin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun magacaas ay culimmadu u bixiyeen iyadoo lagu beegsanayay weliba markaasi waxay ahayd mujaahidiinta oo madaxa la soo kacay maxkamadihii oo dhaqdhaqaaq sameeyey ummaddii oo waxqabad ay u sameeyeen intaas dagaalkii ayay qayb ka mid ahayd hadba marxalad kastoo ay fashilanto marxalad kastoo kale oo ka facaalsan oo ka nashidsan oo dhaqaalaheedii la socota oo raggeedii kawaadirteeda la socota ayay keenayaan taa hadday fashilanto kale ayaa daba joogta intaasoo dhan laguguma simayo kadib waxay sameeyeen in ay sameeyeen dowladdii cabdulaahi yuusuf inay dhisaan maaweelay ahayd inta inta ha lagu shiro inta ha lagu shiro laakiin markii dambe cabdulaahi yuusuf ayay keeneen hase yeeshee cabdulaahi yuusuf een, wax badan ayuu ma arkaysaa u sallaxay uu u fuliyey ee, la dagaalanka argagixisada inuu saxiixo ayay ka mid ahayd etoobiyaanka waa la socday guud ahaan taxsaabuhum jamiican wa quluubuhum shata inay wada jiraan gaaladaad moodaa dhinac dhinacna way ku kala tegsan yihiin koox waliba masaalixda ayay fiirinaysaa bal maraykanku waxyaabaha een, la taaban karo waxaa ka mid ah maalan naagtii la dhihi jiray jandai fraser hadallada ay tiri waxaa ka mid ah soomaaliya in ay intaasoo xuduud intaas la eg xeeb intaas la eg ay leedahay oo shacab muslin ah etoobiyana aysan lahayn xeebtaas oo kaleeta aysan lahayn oo ma- taa ma fiirsan karan cadaalad ma aha taa micneed waxa weeyaan waxaa loo sallaxayaa in etoobiya qayb ka mid ah laga dhigo waa tan etoobiya markii dambe ay u saciisay calankeedii dhexdiisa in calanka mid- ay dhexgeliso ay u saciisay ka bacdi waxaa yimid barnaamijkii kale oo adkaa oo ah amisom iyo ciidamo gaar ay samayseen oo africom iyo ciidamadii amisom iyo in la adeegsado oo toos markaan lasoo afjaro la yidhaahdo oo toos la adeegsado barnaamijkaas ayaa haddana loo soo dhacay aad baad umahadsan tahay Een, sheekh cabdulilaah ee, maadaama maraaxishaas uu soo maray ee, duulaanka maraykanka oo kale nooc ahaa oo ciidamadan amisom la baxaya ay ugu dambeeyaan sida uu sheegay sheekh abu muslim su-aashu waxay tahay maxaa keenay in maraykankii hadda ay cawdaan oo ay yidhaahdaan amisom way fashilantay annaga ayaa faragelinayna soomaaliya oo xitaa donald trump uu dhowr isbuuc ka hadlo ee, soomaaliya arrintaas maxaa keenay bismillaah Eh, mareenka qaarada waxaa ka keenay eh, sida walaalku sheegay muxaawalaadkii isku dayey oo dhan laga soo bilaabo markii dowladdii hore ee markasiga ay jirtay ama dowladdii dhexe burburkii la- eh, lagu xijiyo unisomtii lagu xijiyey wixii ka dambeeyey hay-adahay samaysteen oo hay-addu hadda uu sheegayey walaalku ay ka mid tahay iyo wixii lamid ahaa etoobiyaan lasoo geliyey cabdulaahi yuusuf iyo xukuumadda bannaanka lagu sameeyo oo dhan kuwii loo bixiyey safraadin oo dhan iyo waxaasoo dhan markay guulaysaday waaween waa ti liya xukuuma waxaa leenahay soomaaliya muwaqatan samaynana dowlad ku meel gaara tii oo loo tusay dadkan waxaa qaban doonto oo laga bixo xilligii burburka laga baxayo tiina halkay ku dambaysan waa isla ognahay waxay qabatana male dalkii unbay gaala un gacanta u gelisay intay qabatay injaaskay qabatay waa kaas waxay soo kordhisay maantana mid kale ayay keeneen oo ay leeyihiin oo waxay keeneen mid ay yidhahdeen xukuumaddii muwaqadka waa laga baxay mid waxaa la keenay xukuumo maaragtay dhabaho maaragtay daa'imahoo maaragtay iyadu hadda sa- shaqayn doonta tiina afar sanay shaqaynaysay halkii un bay arrintu taagna wax u qabsoomay marookan maraykan u qabsoomay oo aan ahayn maaragtay inay ku fashileen oo nimankii ay usoo dirsadeen xarbiga wakaalaha ee amison la baxayna wax alla xeryahoodii ay dhufaysadoodii maaragtay ay kasoo bixila yihiin maraykanka qaylada waxaa ka keenay siday ila tahay muxaawalaadkii dhammaa isaga inaan ciidan meesha kaga dhiman inuusan soo faragasho si toosa waxaa diyaarada soo tuurtuura mooyaane ee raggan farkaanka iska cabiidda ay u shaqeeyaan tii way socon weyday raggii muslimiinta ha ay la dagaalamaya raggaasna maalinba tallaabo hor ay sii qaadayaan oo dhul cusub ay furanayaan oo hadda maanta waxaa u dambaysa waatan goboladii qaarkood wati xabashidii ay ay kabeeda ka cararayso ay ka baxayso marka waxa weeye cabaadka waxa ka keenay wuxuu ka baqayaa xogaagii uu ilaa intaasoo sano kusoo daalay oo dhoobdhoobayey inay halkaa ka baxo oo islaamiyiintu ay gacanta dalkoo dhan ku dhigaan taa ayaa ka qaylisinaysaa midda kale waxaan shacabka uu soomaaliya ku odhan lahaa nabiyullaahi suleymaan baa nimankii jinka ahaa ilaahay u sakhiray baa markuu dhintay bay muddo dhan bay adeegayeen waxay moodeen inuu nool yahay marka soomaalida qaar baa laga yaabaa inay moodayeen maraykan weli nool yahay maraykan horta waa dhintay maraykan wuxuu ku dhintay ciraaq buu ku dhintay afghanistaan buu ku dhintay meel kasta oo la dagaalamay muslimiinta ayuu ku dhintay wax uu la haray shucuubta aan sheegaynana ma jirto uusan noocuusan adeegsan xataa nukliyeerka ay odhan jireen waxaa weeye waxaa weeye aslixa muxarama duwaliyan odhan jireen waa mamnuuc in la isticmaalo way ku isticmaaleen aadaad umahadsan tahay isla su-aaltaa ka agdhow sheekh abuu muslim ayay fur u taagan tahay laakiin sheekhna waan kuu soo laabanaya waxaan siinayaa sheekh jaamac waa isla su-aaltaa ka agdhow maraykanku hadalkiisa wuxuu u muujinayaa wax cusub duulaankiisa soomaaliya waxa uu ka dhigayaa wax cusub donald trump ayaa yimid baa loola jeedaa su-aal badan ayaa la iska weydiinaya waxay tahay su-aasha aan ku weydiinayo maraykanku markii hore soomaaliya ma asxaan buu u sameeyey ma wadanka ayuu u dhisay muxuu u reebta markii hore soomaaliya
runtii horta jasaaka allahu khayr horta wax allaala wuxuu u reebtay oo haba yaraatee ninkaasi uu la hadhay ma jirto meel kasta oo waxa weeyaan duqayntiisu ay ka dhacday waxa weeyaan dad buu ku xasuuqay dad buu ku laayay aad iyo aad bay taasi u badan tahay marka horta wax allaala wuxuu u reebtay haba yaraatee ma jirto laakiin nimankani waa abnaa'u ama waa ikhwaanu fircawn fircawn walaalihii weeye fircawn siduu u hanjabaayey ee marna uu lahaa howlaha lashadibatun qaliiluun waa koox xidhan raacdaysan doono waa soo qabqabanaynaa marna waxa weeyaan markii ay iimaankii iyo caqiidadii ay qaateen saxaradiisii waxa weeye ilaahay subxana wa taala iimaankii uu yani waxa weeyaan uu siiyey ee uu yidhi waxa weeye markii ay dee iimaankii qaateen aamana birabbi haaruuna muusa ay yidhahdeen rabbi ay yidhahdeen uu yidhi waxa weeyaan لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني وحوين قبقبتي إياها شبادي فرعون أيون بين كنس وحي وضعنا إلهي سبحانه وتعالى وحليه وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا استفساس ونبوح عصبانيسين أيها ويراتي وحو الريبتي إيا وحو اللهري وما تقول لصوبح يو الله إمانيا وحن ليه ما جرتو جزاك الله خير aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa sheekh abuu muslim oo markii horena faray u taagneed inkastoo aad tilmaanteen in maraykanka duulaankiisu aan wax cusub ahayn horeyna aad u sheegtay in unisomti oo keliya afar kun oo shacab ah uu ku dilay magaalada muqdisho haddana waxyaabaha dacayaadka u ah waxaa ka qayb qaata warbaahinada oo kale iyo dadka loo yaqaano warxumo tashiilka arrimahaas maxaad ka odhanaysaa inagoo ku dhow gabagabada taa intaana wax ka dhihin si asheikh cabdulilaah ayaan rabaa inaan horta kelimada wax ku darsado oo ah qaylada maraykanka hadda uu qaylinayo maxaa ka keenay dheriga maxaa karka ka keenay weeyaane taasaan laba kelima ku darsanaya kadib su-aashayda u laabanaya awalan waxaa xaqiiqo ah oo keenay qayladaasi ciddii isaga wakiilka ka ahayd dagaalka uga ahayd oo maraaxiish soo martay tii ugu dambaysayna ay tahay dowladihii oo yimid oo iyaga naftooda ay ka gara dabaalamayeen intayna iyagu soo degin dowladihii bay ka gara dagaalameen waxay ka dagaalameen baraawe ka dagaalameen oo waxay ka dagaalameen maraykanka wuxuu ka dagaalamay baraawe faransiiska wuxuu ka dagaalamay buula mareer maraykanka wuxuu ka dagaalamay meesha la yidhi kismaayo xamar bay ka dagaalameen beledowlay degan yihiin oo erboorka ku yaala kismaayoay degan yihiin erboorada xamar xalanay degan yihiin wakaladoodii ayaa waxay arkaan marka dagaal marka la gelayana waxaa la fiiriyaa maxaa nacfiyo kaaga imanaya wakaladoodii oo jabaya meydaankii ku jabaya dhinac kasta yowman bacda yowmin maalinba maalinta ka dambaysa hoos ay u dhacayaan waxaa la yidhaahdaa alistinzaaf ama dhiigbax baa ku socda yowmiyan ayuu arkay maraykanka wuxuu arkay almujaahiduuna iyo ma arkaysaa inay mujaahidiintuna ay xoogaysanayaan yowman bacda yowm shahran bacda shahr inay xoogaysanayaan meel walibana horumar uu ka jiro ayay arkeen taasaa keentay maraykanka inuu hadda qayliyo afkiisa uu furto muxuu uga jeedaa marka ciidamadiisa isaga wakalada ka ahay maydaanka joogay oo dagaalamayay in uu macnawiyaadkooda kor ugu soo qaado sida kii kenyaatiga maalin dhaweyd uu soo booqday kulbiyow dhuumasho ku yimid si ciidamadiisa niyada ugu dhiso laakiin ciidamada niyada uma dhismayso dambas maanta o dhan haddii la babiyo amase la afuufo dab inuu ka shidmo shidaal lagama sugaayo marka taasaa ka mid ahayd qaylada waxyaabaha ka keenay haddaan usoo laabto su-aashii ahayd nuqdo muhiim ah waaye oo ah maraykanka maxaa u haray waxa u haray laba nuqdo oo kaliya ayaa u haray xaqiiqada marka loo laabto oo caalamka oo dhan ah weliba hataa soomaaliya aan ahay meelaha mujaahidiinta ay joogaan oo dhan mid waxay tahay masalada jaasuuska oo daroniskaas uu adeegsanayo hawadaas uu adeegsanayo jaasuus dhulka uu joogana uu raadinayo ta labaadna waxay tahay barbagandadaasi ta koobaad haddaan ku hormaro oo jaasuuska ah diyaaradahaas uu adeegsanayo jawaasiistii hoose dhan alxamdulillahi mujaahidiinta ciidamadoodii ayaa si fiican u farageliyey waxaa la yidhahdaa digirtii qashinkii ku jiray gabadhii gaariyada ahayd si fiican bay u nadiifisay baa la yidhahdaa oo haddii la baaro hooyo ay timaada aaw digirtii ma nadiifisay qashin lagama dhexeelaay waa la haadiyey mujaahidiintii baa gudahoodii way haadiyeen jawaasiista inay furimaha xagga ka shishe ay jiraan ma ogiye gudihii way ku yaraadeen inta joogtana waxay la shaqayn laayihiin wixii walaalahooda ku dhacay taa waa tajaasuskan ka leeyahay waxaa kuu soo hartay irjaafka waxa usoo haray waa baabkaas oo ah barbagaando shaacaadkaas iyo inan saamaynin waa khatar wey aad baad umahadsan tahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay sheekh cabdulilaah maxaad ku dardaarmaysaa xaggaaga bismillah maraykan horta waxaana waa saan sheegnay siyaasada muclana oo adduunka lagu indhisarcaadiyo oo been ah waxba ka jira waxbaan ka jirin oo dimuqraadi iyo xuquuq al-insaan iyo horumar iyo bay ka sheekeeyaan xoriyat ra'yi waxaas ka sheekeeyaan waxaana waa waxa dhabta ah oo inuu yahay talis cudwaani ah oo binnaari waalxadiid adduunka ku nool qasa adduunka ku haysta inuu adduunka gumaysto oo gacanta ku wada dhigo rabo shucuubta inuu dullaysto rabo weeyaan xaqiiqadu waa saas weeye dacaayadan hadda uu fidinayaan ummadda soomaalida waxaan filayey dadka wacyigoodu dee wixii ka dhacay afghanistan iyo ciraaq iyo meelo kale waa inoogu filan maanta inaynu inaynu halkii taagnaano nin maraykanka wax qaban kara ama cid wax yeeli kara oo la ilaawo maaragtay tii ilaahay iyo inuusan maraykan waxna qaban karin wixii ilaahay qorona qoran yihiin ay ummaddu inay caqiid ahaan u qaadatay ahayd maadaama muddo iminka lagu soo jiray halgankan iyo saxawa islaamiya lagu soo jiray oo xoogaa nooc min albisayl la bislaaday marka ummadda waxaan un odhan lahaa horta maraykan saan horeba u sheegay waxa weeye nolol uma hadhin waxa weeye waa lax gowracan maxaa geedis kama dhowrsama yahay kama waabato marka waxa weeye waxaan uu sheegay iyo donald trump baa yidhi iyo fulan baa yidhi wax dhig loo dhigo ma aha waataan ku misaalay maxaa yahay shayaadiintii ama jinkii maaragtay nebi suleymaan u adeegayey oo isagiioo nebigii dhintay عليه الصلاة والسلام شو دنتي إني مودي إنه نولي وخدميان أو إلهي قرآن وكشيء ما تدل يكون وراين dadka Soomaaliyeed waxaan moodayay wacdigu maanta inuu aad uga sareeyo intaas way jiraan qaar wali waxa aaminsan oo meelaha ridada ku nool oo Mareykan wax weyn wali u arka laakiin inta oo jihaadka dhex ku dhex joogta ama saaxada jihaadka joogta ama wilaayadka joogta intaas waxay la tahay waxay binacay ka qaadatay ama waxay ka qaadatay iska caabin xagga maarta aqeedada iyo ka qaadatay wax Mareykan ka soo baxa maanta inuu wax dheeg loo raarayahay wax laga cabsado uusan ahayn waxaa tusaale kugu filan afghanistan oo ay ka dagaalamayaan ilaa laba kun iyo labadii ama laba kun koodii ay dhahdo ilaa maanta iyo ciraaq oo ay laba kun iyo saddexdii ilaa maanta ka dagaalamayaan oo shucuubtii muslimka ahayd ee sunnahayd maanta ay sii qaadanayso minaaca iyo awood iyo quwad iyo maraykan wixii ogaatay oo ay afka ciidda u dartay oo maanta wax maraykanka kelmadaas waxaan leeyahay dee ninka maanta taas maarata cabsi u arka maraykanka waxa samayn doona waa nin caqiidiyan maarata wax ka hadlaysanya baan u malaynayaa marka ummadda waxaan odhan lahaa oo dardaarmi lahaa inay maarata wax maraykan soo kordhinaya ma jirto xarbi wakaala ku qaadi waayeen mid mubaashirana ku qaadi maayaan quwaad beriya oo maraykanna inay soo degaan oo dhulka ka dagaalamaana waa shay aad u fogeysanayo kuwa baktiga ah oo murtadiinta iyo maxaa la yidhaha calaluustana intay ka dhigayaan quwad wax iska caabiyi karta sanawaad iyo waxbay qaadanaysaa marka waxa weye waxay qaban karaan ma laha waxaa qaban karaa ma laha bal innaga ayaa maanta iyaga maanta kadib iyaguna ku duulimayaan innaga ku duulinayaan odhan laha ummadda marka ummaddu saasaan kula dardaarmi lahaa aad baad umahadsan tahay sheekh jaamac aadam xaggaaga maxaad ku dardaarmaysaa ugu dambayntii ilaahay subxana wa tacaala ku barakeeyo runtii waxa aan dardaarmi lahaa ummaddu inay guud ahaanba ilaaheeda subxaanahu wa tacaala ay isku xidho oo isaga ay tala saarato oo ay sabirto oo isaga ay qabsato waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay aakhirka suurat alxaj rabbi wuxuu leeyahy wactasimuu billaahi huwa mowlaakum fa nicma almowlaa wa nicma annasiir ilaahay subxaanahu wa tacaala qabsada oo isaga ku dhaga isagaa gargaarihiinna mid la tala saartana isaga ayaa u wanaagsan mid hiiliyana isaga ayaa u nimcaloo u fiican ajasheennu waxay ku jirtaa gacanta allah subxaanahu wa tacaala wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illahi kitaaban muajala naf waliba maalinteeda ay go-aysaa gacanteednafteedna gacanta allay ku jirtaa gacanta maraykan kuma jirto waxna aynama yeeli karaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyay isagoo nebigiisa sabirsiinaya fii suurati aakhirka suurati ruum rabbi wuxuu leeyahay fasbir ina wacdallahi xaqun walaa yastakhifanaka aladiina laa yuuqinuun sidaasuu allah subxana wa tacala u leeyahy sabir nebi maxamedow ilaahay waxa uu leeyahay wacala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun ilaahay uun keligii mu'miniintu ha tala saartaan rabbi waxa uu leeyahay wa cala allaahi فليتوكل المتوكلون إلهي أو كليا أنها ترى سارتان كوا ترى سارنيا فبروح ليه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا والرابضوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صبرا وقال الله صبر تما هو حويان رباد قلع سي يعني آخر كسي يعني لكي تفلحون سادوا الليبان إلهي يحلي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلهي بان مولهنا إنك وحويان مولى الله إنه ولا مولى لهم يقوم مولى ملها waayo sida walaaluhu waxweyaan ay waxweyaan ay tilmaameen aakhiru dalqa fii jucbatihi booshkiisa dalqadii ugu dambaysay ayuu maraykanku la soo baxayaa biidni illaahina waxay ku dambayn doontaa wabaal iyo khasaaray ku dambayn doontaa oo ilahi wuxuuhi wamakru ulaa'ika huwa yabuur wamaa kaydu lkaafiriina ilaa fii dalaal ina allaha laa yahdi kayd alkhaa'iniin qur'aan weeyaan ilahay baa inoo tasliyanaya rabbi wuxuu le walaa tahinuu ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين وحان قصوا ختميا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ابن عباس رضي الله تعالى عنه مركي النبي أن الله عليه الصلاة والسلام وحاوكول يا غلام حديث ترمذيك يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك إنك إلى الله حفظنه وإلهي إلالينه وشرعيس إلالينه وإلهي قبصنه أيان إلا قربا سي إلهي إنه حفظه احفظ الله تجده تجاهك سوما أركتان إلهي حفظي تجده تجاهك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأغلام وجفت الصعب سوما أركتان واحد أغاتا أمده هدي ستما دواء أمده مريك رغلما hadday isu timaado calaa an yanfacuuka bishay shayina kuma anfacaan ku taraan lama yanfacuuka kuma anfacayaan xukuma tarayaan bishayin waxmaba bishayin lama yanfacuuka bishayin ilaa bishayin qad katabahu llahu lak wax ilahay ku qoray mooyaane wain ijtamacuu hadday kulmaan oo ururaan calaa an yudiruuka bishayin hadday wax kugu dhibaan dhibaato ku gaarsiiyaan u fiirsada xadiiskaas lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu llahu calayk wax ilahay kuu qoray wax kale kuma maganaysa waxay kuma asiibayaan oo kuma gaarsiinayaan kuma dhibayaan رفعت الأغلام وجفت الصحف ولا غفار غيبا سمارتان أنت أصهري قضاها إلهي كتكت سمارتان إنا وحل بيرين وعد إلهي وحكو قري وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك سمارتان وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وحي إلهي كو قري كما سيغيان مرنا بك سيغميان وحي إلهي كو قري كما العيان إن شاء الله تعالى وحكا كتغيا إسلام بن عباس وحا أوليه وحان هرت الدمانت المدى ليه حسبنا الله ونعم الوكيل قف كستها كبيبه مد كستو إنك مدى رجل قف تمره nin mid yar mid weyn mujaahid shacab aan xasbuna allaahu wa nicma alwakiil ibnu cabaas muxuu yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalahaa ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar waqaalahaa muxammadu xiina qaaluu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan waqaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil kelmaddaas ibraahiim baa yidhi markii dabka lagu tuuray ilaahayna waa badbaadiyey waad ogtiid nabiyullaahi maxamed baa yidhi markii la yidhi ina naasa qad jamacuu lakum fakhshawhum war dadka isu soo kiinba hayste ninkii soo rogaal celi dhibtiidin ku dhacday waad ogtihin fakhshawhum فزادهم إيمانا إيمان بأن أنت سياسي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما هي كفايدين ما هي كدافع فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سمع وحلانا هاي إنما ذلكم الشيطان قبقتني ودبدبتني عيشولينتو إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إلهي وحى إليه سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دون سبحانه وحي إلهي وحى هرتا وإنما ذلكم الشيطان كانوا شيطان يخوف أولياءه أولياء سنتكو عبسي فلا تخافوا مكبقنا وخافوني أنا يعني قبق سمارتان الله بين الله سبحانه وتعالى وحنو لنا مريكنك وما أزمة 93 منكم ببعيد صدح إيا سقاشن كيد عرضي إيا حادثة ذيك غبستين مقدشو إذن كبفقا وحان مركا أين لنا دمان بان لنا آنيرانو فاقض ما أنت قاض سيدي صحارة فرعون كوير هذا مركي ما كغاتين فرعون كوير هذين فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا أنه أساسنا ربك يا سبحانه وتعالى موتي شوفتك المحيي وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم جزاك الله خيرا شيخ أبو مسلم أي إنسو قبقبينية شيخنا قبقبة حقاك بسم الله الرحمن الرحيم أولا مريكنك hanjabaada iyo nagnagta uu hadhahayo waxay la mid tahay markay mujaahidiintiiyo sagaal iyo toban wiil ah oo ay baxeen maraykanka guryihiisa ay ugu tageen fii cuqri diyaarihim oo ay tuwinta habaris ku qarxiyeen oo ay ku qarxiyeen pentagonk oo kumanaan kun ay ka dileen oo caalamka taariikhdiisa oo dhan jihaday u socotay ama jihada kale ay u leexiyeen xilligaas madaxweynaha maraykanka wuxuu kulmiyey waxgaradkiisii oo dhan intuu ku sheegay gaaladii oo wadayeelada ahaa soddon iyo toddoba jeer ayaa loo sacbiyey oo mar kasta uu leeyahay waa baabi'in- waa baabi'inaya waan tirtiraya markaasuu caalamkao dhan laba far u taagay either you will be with us or with the terrorist buu yidhi ima an takunuu macnaa aw didana ama annagana soo raacaysaan ama lidkayaga ciddii naga soo horjeedo ayaa raacaysaan labada wax ka dhexey ma laha caalamka oo dhan wixii gaalo raacaya gaalay u sujuudeen qibladii gaaladii new york ay isku shubheen in yaroo mujaahidiinta ka mid ah caalamka jilbaha dhulka u dhigay ilaa yowmina haada soddon iyo toddoba wadan miya afartan iyo intaasoo wadan ayaan tegayaa buu yidhi oo aan baabi'in argagixisona waa tirtirayaa wuxuu dhaafi waayey meesha la yidhaahdo afghanistan ciraaq markuu yimidna jilbuhu dhul ku dhuftay soomaaliya waa usoo gudbi waayey oo keli- wakiiladiisu soo dirsaday sidaas iyo si la mid ayay la mid tahay haddaan allah subxaana wa tacaala tala saaran oo aan allah subxaana wa tacaala ku xiranno hadal uu yidhi waxba nagama tarayo waxay la mid tahay taariikhda dib haddii loo raaco nabiyullaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii uu hijroonayey ee uu isagii abubakar ay soo baxeen gaalkii ee uu yidhi soo qabta madaxiisa intaasoo halaad baan bixinaya meel kasta ciidan uu diray laakiin ilaahay mid buu damacsanaa oo ah nabiyullahi maxamed inuu magaalada madiine geeyo dowladdiisa xoogowdo magaalada maka kusoo noqdo isagoo ciidan xoogan intaas le maraykanka horta maraykankii hore ma aha maraykankan laga sheekaynaya oo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa maraykanka taariikhdiisa aad saa uga sheekaysayn oo saa u baabiyey saa u baabiyey makaasaa laisu barbardhigi karaa maya maraykankii hore ma aha maraykan hadduu maraykan yahay magaca uu wato maanta waxa weeyaan waa sidii raxweyinka qaarkood ay ku maacmaadaan ay yidhaahdeen isku kuusdaan yidhaahd barkoobo buulu daanyeerka maogta waa isqaadaa uf. marka isagoo isqaaday buululkii saa u taagmaan ninkii weligii aan arag oo saa u arko haddana ka jeesta wuxuu leeyahay allah weynaan badanaa daanyeerku laakiin markii hawadiisa xogaa yar kadib uu soo no- neeftii sii daynaya waa soo yaraanaya marka isku kuus daanyareed isqaadqaad daanyer boqolkiiba sideetan waa buul bay dheheen oo run ma aha ma garatay marka maraykan halkaasay ka maraysaa waa isqaadqaad daanyeer weeye daanyeer oo isqaadqaaday weeye arkaysa waxay qiimo ku fadhida lama arko si kooban haddaan u dul maro sideedaba laba ciidan markay dagaalamayaan ciidanka guusha leh waa ciidanka furaha dagaalka gacanta ku haya mujaahidiinta iyo gaalada isku duduub oo maraykan hogaaminaya furaha dagaalka ayaa gacanta ku haya maanta mujaahidiinta gacanta ku haya alxamdulillah mujaahidiintu waxay ku horumareen xagga teknolojiyada xagga amniga xogtiisii uu qarsanayay dhan maraykanka kii kasoo dagaalamay afghanistan ee soomaaliya uu kusoo qariyay walaha mujaahidiinta baabiyeen erboorka markuu kasoo baxay baa albaabka erboorka lagu qarxiyey way yaabeen gaaladaa yaabay waxay dhaheen se waxaan ku dhacday meelaha ay ku ururinayeen gaaladooda hoteeladooda tiyaatar ha noqoto madaxtooye ha noqoto eraboor ha noqoto maarku ila meel kasta ha noqoto xalanaha noqotee meel kastaa loogu galay lagu qarxinaya war halkay xogta ka helaan halkay naga soo galeen waay waay bay leeyihiin ma arkaysaa afkaysaa u kala taagayaan war amisomna laba kun iyo sideeda waaba baxaynaa ma joogaynay leeyihiin waa tan ay cararayaan etoobiya hadda waa kaa gudaheeday ka socotaa waaba kaasii socotaaba soo ma jeed alxamdulillah mujtamaci muslimkana macnawiyaadkoodii baa kor u soo kacay intaa kadib waxaan kusoo gabagabaynaya allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kutiba calaykum alqitaal wa huwa kurhu lakum sida soonka ilaahay noogu waajibiyey oo ma arkaysaa kutiba calaykum alsiyaam ayaa kutiba calaykum alqitaal labada aayadoo isku wasan weeyi waa isku macno fiiri qitaal iyo siyaam waxaan ka lahayn marka waa inay ummadoo dhan kacaan sharafta iyada waxay ku jirtaa inaan dagaalanno نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله أنه وحن نهي أمة إلهي وكعزة إسلامك إسلامك نحويا إن قال لك دعي وي قال لنا عباده قال لنا جعلاني meelaan islaam ahayn haddaan cizo ka raadinna ilahi waana dulaynaya waxaan leeyahay shacabka muslimka iyo mujaahidiinta ummadoo dhan ahlu laa ilaha ila allah oo dhan ahlu lqur'aan yaa ahl ahl alqur'aan yaa ahl alqur'aani quumuu hala kacaan leeyahay ilaahay wuxuu yidhi in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun miluh hadduu idinku dhaawac idin soo gaaro gaalada naftooda waa dhaawacmayaan haddaa idinku ma arkaysaa qaxi aad idinku iyaguna waa qaxayaan haddii idinkii ma arkaysa dhib kastoo idinku dhaca iyaguna waa ku dhacayaan waa ka ilahi subxana baaraka allahu fiikum aad baad u mahadsantahay jazaak allahu khayran dhegeystayaal guud ahaan intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaan u mahad celinaynaa culimada nagala qayb gashay sheekh abu muslim sheekh cabdulilaah iyo sheekh jaamac aadan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل أنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري ريود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها